bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habe wacan wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xiran war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu dawgalay
markale habe wacan wanaagsan dhegaystayaal caawa waa habeen sabti axad ay soo gelayso taariikhduna waxaay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha diseembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan haddii rabbi laga helo qodobadan oo caawa kusoo qaadi doono barnaamijkeena wareegga wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono faahfaahinadii ugu dambeeyey sanado badan kadib ciidamada ammaanka soomaaliyeed oo maalinta biritaal lagu wado inay la wareegaan amniga madaxtooyada dalka xafiisyada madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo weliba madaxda ugu sarreysa ee dalka caawa ayaanu idinkula wadaagi doonaa warar iyo warbixino arrimahaasi la xidhiidha qodobada kalena oo caawa idiin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doono ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo guluf colaadeed ka wado qeybo ka mid ah gobolada galgaduud iyo mudug ee soomaaliya howlgalladaas iyo halkay sida gaarka ay kaga socdaan ayaanu caawa sidoo kale idiin soo gudbin doonaa haddii rabweyne weydmo waxyaabaha kale aan idila wadaagi doono wararkeenana aad ku dhegeysan doontaan caawa waxaa ka mid noqon doono guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma oo maanta hortegay baarlamaanka soomaaliya xilli mar kale maanta su-aalo laga weydiiyey arrimo ka mid ah xaaladaha bini-aadanimo ee dalka ka jira caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka ee soomaaliya wuxuu isaguna maanta uu ka hadlay arrimaha wax kabedelka dastuurka dalka iyo qorshaha dhammaystirka dastuurka ee ay wado xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlayo islamida waxyaabahaan idiin soo gudbin doono oda caawa barnaamijkeena ku dhegaysan doontaan haddii rabweynuhu idmo waxaa ka mid ah xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta kulankooda caadiga ah ku yeeshay magaalada muqdisho kulankaasi waxyaabaha ay kaga hadleen waan idiin soo gudbin doonaa maxkamadda ciidamada qalabka sidee ee soomaaliyana xukuno ayay ku riday koox lagu eedeeyey inay masaajidda bambooyin isugu wareejinayeen waan idiin soo gudbin doonaa warbixin arrintaasi la xiriirta qodobadaasi waxay nagu soo kordha ayaad barnaamijkeena kaga boga doontaan waa farsamadii cabdiwahaab cabduqaadir waa mar kaliya wareegga wararka dalsan
warkaalkaalekaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
hagaag dhegeystayaal mar kale waxaanu idin leenahay saaxiibayaal abe wacan u wanaagsan qaybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaanu caawa u gudageli doonaa wararkana waxaanu ku bilaabi doonaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka madaxtooyada soomaaliya oo lagu wado in ammaanka madaxtooyadu ay la wareegaan ciidamada gaarka ah ee guutada madaxtooyada islamarkaasina muddo kadib ciidamada soomaaliyeed ay la wareegaan amniga madaxda ugu sareysa ee dowladda federaalk ee soomaaliya sida xafiisyada madaxtooyada ama xafiisyada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mid ka ra-iisul wasaaraha guddoonka baarlamaanka iyo xarumaha wasaaradaha dowladda oo in muddaha amnigoodu ay isugu jireen ciidamada admis la yidhaahdo taliyaha amniga qaranka oo ka hadlay qorshaha ay ciidamada soomaaliyeed ay kula wareegayaan amniga madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegay in maalinta birita ah qorshuhu yahay in ciidamada guutada madaxtooyada qaranka ay la ciidamada admis la yidhaahdo oo howlgalka midowda africa ku howlgala ciidamadan ayaa ka shaqeyn doona ama ciidamada guutada madaxtooyada ayaa ka shaqeyn doona sugidda dhammaan xafiisyada ammaanka xafiisyada dowladda oo ay baneynayaan ciidamada admis tani ayaa ka dhigan in lix iyo toban sano kadib ay admis ay ka guureyso madaxtooyada qaranka ciidankan admis oo markaasi howlgal mar- eh, howlgal ka hayay magaalada m- aan idhaahde xarumaha muhiimka ee dowladda ayaa hadda lagu wadaa in qorshaha kala guurka ah ay lix iyo toban sano kadib goobaha ay ka guurayaan ee amnigoodu qayb ay ka noqoto xafiiska madaxweynaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha ugu dambeyntii maalinta biritaan la rajeynayay in xafiisyadaasi ay baneeyaan waxaana loo wareegi doono oo si buuxda ugula wareegi doono ciidamada xoogga dalka soomaaliya siduu xaqiijiyay la taliyaha amniga qaranka qoraal kooban oo warbaahinta dowladda lagu shaa- lagu baahiyay ayaa lagu shaaciyey in diseembar toddobiyo tobankeeda oo maalinta birita ku beegan ee la dhammaystiri doono waqtiga admis madaxtooyada qaranka iyo xafiisyada waaweyn ee dalka isaga guuri doonaan waxaana munaasabada ciidanka qaranku uu kula wareegi doono amniga madaxtooyada islamarkaasina lagu sogootin doono ciidamada admis ee ka dhici doontaa villa soomaaliya sida warkaasi lagu shaaciyey arrintan ayaa ka dhigan in eh, qeyb ay ka noqoto goobaha ay saldhigyada ah ay wareejinayaan ciidamada admis go- madaxtooyada soomaaliya hore waxay u wareejiyeen goobo muhiima oo sidaan oo kaleeta goobahay wareejiyeenna waxaa ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ee marka hore magacooda la odhan jiray admis saldhigyada ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku lahaayeen eh, gobolada soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe iyo qeybo badan oo ka mid ah gobolada kale ee dalka geesta kale wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maanta ka hadlay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xukuumadda eh, ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ay dardar gelin doonto qorshaha lagu dhammaystirayo in dastuurka dalka sida ugu dhaqsiyaha badan lagu geeyo baarlamaanka wasiirka oo eh, munaasabadan maanta ka dhacday magaalada muqdisho ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey herarka kala duwan ee uu soo maray dhammaystirka dastuurka dalka iyo halka hadday wax marayaan
joognaa waxaa waaye geedi socod dheer oo soomaaliya ay ku jirto oo ay ku jiri jirtay oo ay ku dhammaystirayso ku qabyatirayso dowladnimadeeda maanta maalmahaas ayay ka mid tahay Eh, halkan waxaad u joogtaan eh, lix maalmood sida la sheegay oad ku lafaguri doontaan Eh, idinkoo ah dadkii ugu habboonaa runtii sharciyadna u haystay aqoon iyo fahamna u haystay inaad ku lafa gurtaan Een, meesha maanta aan taagannahay oo ah heshiis siyaasadeed oo runtii furo u noqda een, caqabad een, muddo dheer soo jirtay soomaaliya s- sidee loo federaalinayaa garsoorkeeda sidee xanaan cadaaladeed oo garsoor oo lagu heshiiyo sidee loo hirgelinayaa ayaad maanta halkan ku joognaa waana himilo runtii ummadda soomaaliyeed dhammaan ku jirtay haddii aanan marka ugu horeyso garsoorkeena uusan dhamaystirnayn uusan qabyo yahay qaab dhismeedkiisu sidaa tilmaanteen wax badan ka maqan yihiin waxaad tilmaanteen oo kelmadihiina ka mid ahaa aaway golihii adeeg garsoorka oo hubiya ama xaqiijiya madax banaanida iyo howlgudashada garsoorka aaway maxkamadii dastuuriga ah waxaasoo dhan waa himilo ummadda soomaaliyeed ku jirta runtii inaad ka dhawaajisaan oo aada ku celcelisaan baahida loo qabana aada tusisaan maantana lix maalmood oo maanta ka bilaabata aada u fadhisaan oo aan runtii u rajaynayo maadaama aad tihiin dadkii munaasabka u ahaa inay kasoo bixi doonaan wax loo aayo oo ummadda soomaaliyeed loo geyn karo maanta wixii halkaana iyo berri iyo iyo maalin kasii dambeysaba aada ku lafargurtaan keliya waxaan rabaa inaan idiin sheego oo aadna og tihiin dowladdan xukuumaddan dan qaran oo aan ka tirsanahay oo ahay wasiirka cadaaladda iyo dastuurka hoggaanka ugu sarreeya dalka waxaa ka aragtaan oo ka muuqata waxa la yidhaahdo ka go-naansho siyaasadeed ka go-naansho siyaasadeed waxaa waaye waxyaabahan qabyada wada oo dalkan wada qabyada ah oo u horeeya garsoorkiisa qabyada inay dhamaystiraan heshiiskiisiina waxay soo bilaabeen waa annaga maanta halkaan u fadhina waajibkiisii inta kalena ka gudano taas marka waa wax runtii soo kordhay oo aanan horay u jiri jirin waxaa la yidhahda political will political commitment oo inagu hogaaminayaan hoggaanka ugu sareeya ee dalka himilooyinkaas ummadda soomaaliyeed ku jirta inay ku dhamaystirayaan qayb ka mid ah dhamaystirka dastuurka waxaa ku dhex jira dhamaystirka garsoorka oo na garsoorkeeni waa qabyo sida la wada sheegay waana la-anta saddexaad ee dowladda waa intaasna inaad carabka ku adkayseen ood ku celceliseenna runtii waan waan maqlayay annagana saasay noogu taagantahay dowladnimadeena inaan qabyada ka saarno oo bulsho heshiis ku ah dowladnimo inay wada dhisato dalkan markiisii horena dhibaatada soo gaartay oo burburka ku keentay waxay ahayd natiijo garsoor aan madax banaanayn caadil ma noqdo garsoor hadduu marba la-an fulineed hoos yimaado oo la-anta fulinta ay maamusho waxaa waaye go-aanada kasoo baxaahu waa muntahab waa go-aano siyaasadaysan marka in maxkamadaha ama garsoorka la madax baneeyaahu waa go-aan naga go-an waaye shalayna soomaaliya wixii kasoo khaldamay kaasay ahayd dowladaha la yidhaahdo dimuqraadi waaye la-anta ugu adagay ku taagan yihiin waxa waaye garsoor madax banaan waaye saddexda laamood ee dowladnimada inay noo wada dhisan yihiin waa saddex saddexda dhardhaaroodee waa fulintii waa sharci dejintii waa garsoorkii marka waa himilo naga go-an shaqada aada maanta haysaan oo farsamada farsamadii ah aqoontii ah waxay ugu oo khibraddii ah oo waayaaragnimo kala duwanah waad meesha ku joogtaan waxayna u keenaysaa inaan nidaam sax ah oo farsamo sax aan ku keeno marka si aan himilooyinkeenaas riyooyinkeenaas aan u xaqiijino inaan ka wada shaqayno dhismaha dowladnimadeena waa dhismaha garsoorkeena waa dhismaha ama qabyaatirka dastuurkeena intaas way isku xiran yihiin maantana waxaad haysataan madax ay ka go-an tahay oo raba inay ku dhamaystiraan qabyo badan baa nagu jirta tii amnigaa nagu jirta maalinka xukuumaddaa la doortay ilaa maanta waad aragtaa gulaf inay ku jirto oo qabyadaas laga baxo oo dalka ay dowlad yeesho oo kalsoonkana la wada gaarsiiyo shacabka soomaaliyeed waana adeega ugu horeysa bulshadu leedahay dhaqaalo dhamaystiran oo aada aragteen in dhabarkii daynta laga cafiyey oo aan dowlad madax bannaan sideedii u dhaqmi karna dhibic ka dambeeya waad aragteen in hubkii culamaqatayntiina laga qaaday oo si dowlad madax bannaan oo qaangaara aanu dhaqmi karno runtii waxaasoo dhan mas-uuliyad ayaa ka ratimaya laakiin waxaa ilaalin doona intaasoo dhan waxaa ilaalin doona dhaqaalo waxaa ilaaliya hub iyo ciidan waxaa ilaaliya waxaasoo dhan waxaa ilaaliya sharciga waxaa ilaaliya garsoorka waana mid ka mid maanta asaaskiisa aan wadno geedi socodkiisa uu socdo lixda maalmood oo soo socda guul baa idiin rajaynayaa waxaa idiin rajaynayaa yacni mino dhal wax mino dhala inay kasoo baxaan insha allahu tacaala waana ku kalsoonahay inaad awoodaan aada iyo aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
caam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri oo cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow kuladnaan dhakhaatiir cilmulow cudurrada daweyso oo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walbay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalku waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasusa lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid a kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka uurkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qeybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo talaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba talaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii faafaanintas dhan waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
ibs bank waa bangi aada u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaantuu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo quramaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elit masterka haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elit masterkar akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled masterkar waxaa ku isticmaali kara wadan iyo in ka badan afar boqoliyokonton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonjaad ku helaysaan si fariy ah dalmar ilid master kar waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deeman master kar oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doonaa dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii master kar waxaa loogu talagalay ardada wax barata kaafiya masterkar waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega td secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal doolar ee bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba waxba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya code numberka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan code numberka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo adeega iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afar gees ugu dambayntii uga shubo iidahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shuba iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa iska diiwaangelin karaan Premier Wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka yaal markale habee wacan u wanaagsan ayaanu idileena markaan haddii aanu fiirno ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ayaa howlgallo iyo guluf colaadeed oo ka dhanaa dagaalamayaal shabaab waxay ka wadaan gobolada mudug iyo galgaduud ee soomaaliya halkaasi oo dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ka wadeen howlgalkaasi ay deegaano ay kala wareegeen dagaalamayaasha shabaab taliyaha ciidanka dhulka jenaraal dayax cabdi cabduleeh oo wehliyo guddoomiyaha gobolka mudug mas-uuliyiin iyo saraakiil kale ayaana maanta booqday deegaanka shabeelow oo markaasi saldhigyo dagaalamayaasha shabaab ay ku lahaayeen iyo dhulka miiga ah ee gobolkaasi deegaankan ayaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya maanta ay gudaha ogoleen kadib toddobaadyo ay gacanta ku hayeen dagaalamayaasha shabaab waxaana amnigiisa la wareegay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya taliyaha iyo mas-uuliyiin kale oo la kulmay saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa warbaahinta la hadlay
xildhibaanada galmudug saraakiisha ciidamada taliyaha ciidanka daraawiishta galmudug taliyaha aagga khaliif taliyaha ciidanka deegaanka macusleyda dhammaan saraakiisha kale oo ciidanka xoogga oo halkan ku sugan waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa maanta waxaan ku sugannahay deegaankii shabeelow oo dadka deegaanka iyo ciidamada qalabka sida oo noocyadooda kala duwan ay gacantooda dib u soo gashay ilaahaasaan u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa dhammaan ciidamada iyo saraakiisha iyo dadka deegaanka ee ka qayb qaatay in nimankaa cadowga ah laga saaro deegaankan muddada dheerna halganka kula jiray si gaara waxaan ugu mahad celinayaa dadka reer shabeelow oo halganka mar hore bilaabay iyo dadka reer wasil deegaanka wasil dadka ku nool iyo gobolka mudug aad iyo aad baan ugu mahad celinahayaa intii ka dhimatay waa shuhaddu ilaahi subxaana wa tacaala ha u naxariisto waxay difaacdeen sharaftooda iyo karaamadooda iyo dadnimadooda iyo diinkooda waxaan leenahay marka waa diideen dadka mudug madax raaricin iyo inay ku hoos noolaadaan gacan xaq daran iyo dullinnimo inay ku noolaadaan waa diideen shabaabow reer mudug waa diideen madaxa inay raariciyaan beelaha meeshaan deggan waa diideen inay hoos madaxa u dhigaan cabiidiis waa diideen dadkoodoo la gumaada waa diideen beesha sacad waa diidday inay madaxa hoos raaraciso beesha qubays waa diidday saleebaan waa diideen saruur waa diideen iyo dadka dhammaan deegaankan ku nool waa diideen ciidamada qalabka sida xoogga dalka soomaaliyeedna waa garab taagan yihiin dadkooda waxaan leennahay war gobolka ka aruursada wixiini ka yaalla kala taga ilmaha yararkaa oo aad khaldaysaan oo dadkoodii aad ka soo marin habaabiseen oo aad dabka ku soo shubaysaan meesha ka qaada meesha ka kaxeeya oo dadkoodii u celiya intaysan jahanabana gelin adduunkana meel foolxun iyo silic ku dhiman intaas ayaan u diraynaa shabaab iyo kooxdiisa camaasiirta ah oo uu meesha ku soo aruurshay waxaan leenahay dadkan waa diideen in la qabsado dadkan waa diideen in diinkooda iyo noloshooda lagu cabiidiyo oo loo diido waxaan leenahay dadka deegaanka aad iyo aad baad u mahadsantihiin nimanka camaasiirtaa waa jabeen dulli dadka ku habsaday bay ahaayeen inta yaroo dhiman qof kasta qorigiis ha qaato ciidamada ha garab istaago hiil iyo hoo iyo naf iyo maal waxaad haysaan aan isugu geyno gobolka mudug ka saarno waa ka saaraynaa wax yar baa inoo dhiman kadibna waxaan usii gudbi doonnaa deegaamada kale laakiin dadka gobolkan deggan waxaan leenahay ha- ha aqbalinina inaad ku noolaataan nolol silica in lagugu xukumo diinkaaga iyo cibaadadaada hantidaada gurigaaga in lagugu xukumo xukun foolxun oo inhaamo ah ha aqbalnina horeyna umayna aqbalin aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa ciidamada eeryadan ku sugan oo aaggan dagaalkaga jira oo xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta ciidamada deegaanada dhammaantiin waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waajibaadkiinnii aad ummadda ugu adeegayseen baa gudateen waxaan leeyahay hore u yar baa dhiman waxa yarkaa xididada u siiba waxaan rajaynaynaa maalmaha iyo bilaha soo socda gobolka mudug oo ka caagan kooxaha camaasiirta ah oo dadka dhiiggooda cabba baan rajaynaynaa inaan isku waraysanno haddii ilaahay idmo jawlo inaan kulankan kulankiisa xiga inaan inaan inaan isku kulannaan rajaynaynaa qof kasta oo gobolkan ku nool oo soomaali ah oo mawaadin ah oo waa inuu qaataa qorigiisa waa inuu ka qayb qaataa nimankan in laga sifeeyo gobolka si dadka horumarkooda iyo noloshooda dib ay ugu dhistaan dhulkay burburiyeen loo dahiro dibna loogu dhiso aad iyo aad iyo aadaa u mahadsantihiin saraakiisha ciidamada iyo guddoomiyaha iyo xildhibaanada iyo intii maalkooda iyo naftooda ku bixisay intaba waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay waa midho dhashay wixii aad wakhtiga geliseen guusheedii maanta waa joogtaan dowladdii soomaaliyana meeshaanay xooggeedii iyo ciidankeedii isugu keentay waana in garab taagan tahay horey aan u soconno dib yaanan eegin inta yartaahoo dhiman oo meeshaan ilaa jawlo ku dhumaalaysanaysana ilaahay idankii dhexda aan ka jebinno qaniimadu halkaasay taallaa gaadiid badan iyo waxay ummadda ka dhaceen bay meesha ku haystaan ha laga qayb qaato nin walowba qaybtaada ka qaado beelaha qaybtooda ha ka qaateen war wixii dhimanow oo gadaal naga jirow war naga daba imaada raggu waa socdaa ragga ha laga daba yimaado gobolkan waa gobolkii gobonnimada laga aasaasay xorriyadda cabdulaahi ciise uu ka soo jeedo dadkeeduna waa diideen inay ku noolaadaan silica iyo iyo madax raarcinta aad iyo aadaa u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
Thank you.
khamiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirta yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsamugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka imigreeshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo labo konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo labo toban iyo labo shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba smarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bank ayaad ku xihan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa
markalaga wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal raadiyo adolsane magaalada muqdisho ee weli naga dhegeysanaysa marka haddii aanu fiirno madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed laftagiren ayaa maanta magaalada beedhabo waxa uu ka furay shirka arrimaha waxbarashada dalka seeshe waxaa ka hormarinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo caawa dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha soomaaliya ayaa safaro kala duwan uu ku maray dalalka uganda iyo mareykanka kadib caawa ee dalka dib ugu soo laabtay safaradan ayaa noqday kuwo miradhala ugu tegay dalalkaasi mareykanka iyo uganda magaalada new york oo uu safarkii ugu horeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ugu tegay soomaaliya ayaa ku guuleysatay go-aankii qaadista cunaqabateynta hubka dalkeena kadib madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku gudoomiyey xarunta qaramada midoobey shirka qaybgaleen lix iyo labaatan dal ururo caalami ah waxaana lagu soo bandhigay qorshaha dib u habeynta hay-adaha amniga ee dalka iyo weliba tayeynta ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo la wareegidda amniga dalka magaalada washington madaxweynaha soomaaliya waxa uu tegay ku dhawaaqista diinacafinta iyo weliba in soomaaliya ay ka baxday liiska dalalka deymaha badan lagu leeyahay taasi oo horseeday in la xoojiyo maal ama horseedeysa xoojinta maalgashiga dalkeena iyo magaalada entebe la yidhaahdo ee dalka uganda ayuu madaxweynaha soomaaliya kaga sii gudbay halkaasi oo saxiixa heshiiska kubiiridda dalada bulshada bariga africa e e c la yidhaahdo madaxweynaha soomaaliya uu kusoo saxiixayay waxaana tani iyo xoojineysaa xuquuqda ganacsatada soomaaliyeed ballaarinta suuqyada iibgeynta iyo weliba marka la eego badeecadaha dalkeena iyo hufnaanta isu socodka bulshada markaana dhegeysano madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdilxasan xasan maxamed lafta garen qudbadii maanta uu ka jeediyey shirka furitaanka arrimaha waxbarashada dalka oo ka dhacay magaalada beedhabo oo uu furay shirka arrimaha waxbarashada
bacdi salaan maanta munaasabadan quruxda badan iyo shirkan waxbarashada soomaaliya ah daahfurkiisa iyo ka qaybgalkiisa sharafay ii tahay waana maalmihii soomaalida oo maalmihii quruxda badnaa oo aan sugeynayay ka mid tahay marka ugu horeyso marti ma tihiin deegaankiinni baad joogtaan dalkiinni baad timaadeen meel idinka jecel yahay yaa timaadeen soo dhowaada minanka minankiinni waaye aada iyo aadana ugu faraxsannahay inaad noo timaadeen waxaa kaloo dareen farxad leh na gelinayo runtii waan uga mahad celinaynaa wasiirka waxbarashada in wasaaraddii oo dhan ay wada timid inta waxaan ku qaban jirnay shirar wasaaradaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka waxaa imaan jiray wasiirka basaa imaan jiray marka waxay tan markhaati ka tahay wasiir faarax hogaamintiisa in wasaaradda dowladda ay waatay ayadana waa dhiirigelin kala weyn intaas kadib runtii shaqada iyo waajibaadka idin yaallo iyo shaqada a haysaan maanta waa shaqadii ugu muhiimsanayd ummadda soomaaliyeed dad haddaysan waxbaranin oynan waxbarasho helin jahli lagu jiro mugdi iyo waxaa imaanayo fakri waxa keena waa waxbarasho la-aanta haddii marka si midaysan oo midnimo ah oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ah aanan loogu duubanin sidii looga bixi lahaa jahliga dadka soomaaliyeed ee jiilka cusub oo soo korayana ay u heli lahaayeen waxbarasho aan loogu midoobin weligeed mushkiladaha haddana haysto amniga ayay qeyb ka noqonaysaa waxa shabaabka dhiirigelinayo oo dhibaatada iyo hadda ay nagu hayaan iyo dhalinyarta ay isticmaalayaan ka mid ah waa waxbarasho la-aanta nin waxbartay nin iska socda intuu u yimaado kuma qancin kara baxs qarxi horta adiga horumar u dhihi lahaa waxyaalaha dhibaatada keenaya ka mid tahay nin waxbartay ma lagu qancin karo hooyadaa dil nin waxbartay ma lagu qancin karo dowlad la-aan baan ahaanaynaa shuftaan ahaanaynaa duurkan ku jiraynaa ma lagu qancin karo marka in dalka la xoreeyo yay qeyb ka tahay waxbarashada in dadka maskaxdooda la xoreeyo dadkana ay waxbartaan jahligana ay ka baxaan si horumar iyo dowladnimo iyo barwaaqo loo gaaro dowladaha adduunka iyo dowladaha dariska ahna loola eh, dhaqmo loolana eh, xisaabtamo insha allahu ayay muhiim ka tahay marka eh, shaqadan aa haysaan waxaa ugu weyn oo ay kow ka tahay waxaa waaye dowladnimadii soomaaliya iyo iftiinkii soomaaliya iyo hormuud u tahay intaas kadib soomaaliya dowladdii kacaankii markii ay jirtay waxbarashada dalalka hadda afrika ugu waaweyn waa ka fiicnayn waxbarashada waxaan haysanay dadkana intaan waa ka yaraa waxbarasho lacag la-aan ah iskoolada la tegaayo ilaa jaamacadaha la dhiganayo jaamacadda markaad dhiganaysid weliba lacag lagugu daraayo oo lacag lagu siinayo maalin walbana sariirta ardayga go-a hataa laga bedelayo xamar waxaan joogay maalin ardayda jaamacaddaa banaanbaxaya lah maxay u banaanbaxayeen maalintaas qadadii la keenay babayga kuma jirin babaygii baa laga tegay ardayda waa banaanbaxay ilaa madaxweynihii uu soo baxo oo la yidhaha babayga ha lagu daro waxbarashada horumarkeeda meeshaasaa laga gaaray runtii waana lagu soo munaafacaaday dad badan oo soomaaliyada wax ku bartay meesha keliix ay ka unkanaydna meeshaasay ahaydoo salkii la hayay ayay ahayd dadkii markaas wax kusoo bartay dowladdii ay wax soo bartay yaa markii dowladdii ay burburtay waxbarashadii laxjecla ka gashay oo sii waday oo hay-ade iyo magacyo kale la baxay si vacuum uusan u imaanin oo waxbarashadii sii waday ayagana waa mahadsan yihiin intii dowladnimada ay kasoo gaarsiinayeen iyay kasii shaqaynayeen ayagana waxay u baahan yihiin in loo mahadceliyo dadaalkii ay suubiyeen dowladdaas markay jirtay aniga dadkii reegadaan ahaa gada kusoo waxbartay baan ahaa buulaxaawo gobol kasto markii dugsiga dhexe laga baxo magaalo lahayd ma lahayn dugsi sare waxaa loo aadi jiray xarunta gobolka bakool waxaa loo soo aadi jiray xudur gado waxaa dugsi sare ka lahayd garbaharey bas ardayda marka degmooyinka kale ka baxay garbaharey baa lasoo aadi jiray inkastoo markii ugu dambeysay waa xasuustaa siddeetan iyo siddeetan iyadaan jeclahayaa waxaa dugsi sare laga dhisay luuq baar dheerana in laga dhisaan u malayna baar dheer ma laga dhisay yaa laga dhisay sideetameeyadii adiga yaa laga dhisay laakiin waxbarashada sida wasiirka uu sheegay kulli dowladda dowlad centraal ay ahayd waxay ku arugsanayd caasimadda marka ninkii awoodo oo markii uu dugsiga dhaxaba ka soo baxo ama ay qaraabo u joogto waxaa la imaan jiray caasimadda meesha dugsi sare laga dhigan jiray jaamacaddana waaba lagu qasbanaa oo meeshayba ahaydba jaamacad kale ma jirin marka waxbarashadana waa fiicnayd waana lagu dadaalay waxay dhinayd marka in degmooyinka kale la gaarsiiyo sidaasoo kale marka maanta waxaa ilaahay mahaddiisa ah in lasoo kabtay dowladnimadii ay soo kabatay meel fiicanna ay joogto dadaallo fiican iyo horumaro fiican iyo guulo fiican oo muhiim ah na la gaaray guulahaas iyo horumarada la gaarayna ay ka mid tahay horumarinta waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada ay wado iyo wasaaradaha kale oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka marka ugu horeysa marka waxaan ku hambalyeynayaa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo wasaaradaha kale oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka wada shaqaynta iyo shirarka joogtada ah iyo kulamada aada mar walbaba aada sameyneysaan waan kaga mahad celinayaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka waa hal dowlad nidaam federaalaha la qaatay waxa dowladnimada ay ku kici kartana ama ay horey ugu socon kartana waa midnimadaas iyo wada shaqayntaas siyaasadda guud ee dalka iyo dowladdaba lagu maamulayo ama waxbarashada ah dowladda federaalka iyo midda hadda ay wadaan yay ka imaaneysaa taasayna ku jireysaa marka waan kaga mahad celinayo wada shaqayntan ha lasii xoojiyo annagana horaan u sheegnay shirkaanaha golaha wasiirada ka sheegnoo dowladda koonfur galbeed oo dhan in wada shaqayn joogto ah iyo xiriir dhab ah ee dowladda federaalka ah lala yeesho oo lala shaqeeyo wasaaradaha ay wasiir kasta wasaaradda uu uu shaqada la leeyahay uu la shaqeeyo marka marka ugu horeysa taas waan kaga mahadcelinayaa waxayna keenaysaa fadhigan quruxda badan iyo shaqadan quruxda badan oo la wado yay keenaysaa waxay kaloo keenaysaa horumarintii waxbarashada intaas kadib eh, codsigii wasiirka iyo ay soo gudbiyeen shirkii hadda ugu dambeeyey oo n c c baan looga hadlay arrinta waxbarashada qodobka koowaad oon isugu tagnay dhuusamreebu ahaa oo looga hadlaya shirkaas wuxuu ahaa amniga iyo howlgalladii socday sidii loo dardargelin lahaa qodobka labaad arrinta waxbarashadu ahaa in arrinta waxbarashada si gooni ah il gooni ahna lagu fiiriyo dadaaladan eh, socdana la taageero eh, wasaaradda waxbarashadana iyo wasaaradaha kale ee waxbarashada istiidadana wada shaqeeyaan baahiyaha yaryarkoo soo baxayana eh, laga wada shaqeeyo dowladda federaalkana wixii awoodeeda ah iyo dowladaha xubnaha ka ahba ay wasaaradda waxbarashada ku taageerto waa- waxay ahayd shirka annaga hadda ugu dambeeyey u ahaa shirka dambe oo soo socdana messajkan waa geyn doonaa insha allahu tilaabo fiicanna waa laga gaari doonaa intaas kadib sidii aan horey u sheegay dadka soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan dhallinyaro waay dadkaas dhallinyarada ah waxay u baahan yihiin inay waxbarasho helaan maalintii laba kun iyo eh, sagaal iyo tobankii yaan inta shir ku qabanay uu prime ministerkii hore uu joogay iyo donarkii arrimaha waxbarashada yaan uga hadlaynay su-aal yaa waxaana weydiiyey prime ministerkii xasan cali khayre wasiirkii waxbarashada markaas koonfur galbeed jooga qalinjibinta sanadkan ardayda dugsiga sare ee koonfur galbeed meeqo waaye mee inta qalinjibisay laba kun ay noqotay laba kun oo qof marka waxaa muuqatay inaysan jirin waxbarasho haddii laba kun oo arday ay eh, koonfur galbeed ka qalin jebisay koonfur galbeed meeqaa ku nool afar milyan aa lagu qiyaasaa iyo ka badan inay ku nooshay afar milyan boqolkiiba toddobaatan dhalinyaro waayo marka laba kun oo qof hadday qalin jebisay waxbarasho ma jirtay la mid tahay maalinkaasaan u istaagnay inaan u tabliiqno waxbarashada
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho ayada la socodsiinaya nabadgelyo